halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah oo lix ay tahay bisha meey sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobadaan idinkugu heyna idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno dhaqashada geela waxaana marti noogu ah mid ka mida abwaanada gobolka sool
wuxuu ahaa xubinta koowaad waayo waatuu abwaanka yidhaha ninkii loodhan jiray samatar ar iyo loobaa lagu baxshaa aana kuu timid oo eerlaaga geela ah naftaa lagu ilaashaayo kulay aabbahaa tahay naflaha looma aamino aabbihii xitaa u aamin waaya cid kale iska daa jacaylka ugu qabo sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii kaalimihii heesaha iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida waxaa bilowday daadgureynta dad rayid ah oo ku sugnaa warshada birta ee azafatal ee ku taalla magaalada go'doonsan ee morapal ee dalkaasi ukrain marxaladda xigta ee badbaadinta dadka azerbaysaan ayaa waxaa haatan ay tahay mid socota sidaasi waxaa yiri madaxa shaqaalaha madaxtooyada ukrain oo jimcaha maantee ta aan la hadlay warbaahinta waxaa jiray tafaasiil yar oo ay bixinayaan madaxda inkastooo dhinaca kaleeto howlgalka uu socdo macluumaad ku saabsan natiijooyinkan waa la bixin doonaa mar dambe laakiinse haatan wax badan ma heyna ayuu sarkaalkaasi raaciyey khamiisii dagaal ayaa waxa uu ka dhacay xaruntan laakiinse dagaalyahanada yukreiniyiinta ah ayaa waxa ay haysteen markii askarta ruushka ay soo galeen warshadaasi birta inkastoo ruushku ay ballan qaadeen xabajoojin maalinla ah si markaasi loogu ogolaado in ka badan laba boqol oo dad rayida oo ku go'doonsan xaruntaasi in si rasmiya looga soo daadgureeyo ciidamada ruushka ayaa waxa ay gacanta ku hayaan dhammaan biraha ka shaqeeya aan rahdee shaqaalaha xaruntaasi birta ee markaasi burburka uu soo gaaray waxaa sidoo kaleeto si isdabajooga loo bartilmaameedsaday ruushka intii uu socday weerarka tobanka maalmood socday waxaa la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee ukrein uu sheegay in ciidamada ruushka ay kusoo weerareen warshada gudaheeda iyo godadkeedaba ciidamada yukreiniyiinta ah ee halkaasi gacanta ku hayay waa tahay duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal intiina afrikada bari nagala socoto markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee sooyaalka dhaqanka barnaamijkan maanta waxa aan kusoo qaadanaynaa mid ka mida abwaanada ku sugan gobolka sool laguna magacaabo abwaan maxamed axmed godane wuxuuna u warramay wariyaha v o e da ee cabdikariin olol ee magaalada laascaanood
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood toddobaadkan waxaa marti noogu ah maxamed axmed maxamuud oo ku magac dheer abwaan godane oo ka mid ah abwaanada gobolka sool barnaamijkeenna ayaa waxa uu ku saabsan yahay dhaqashada geela iyo sida loo dhaqaaleeyo sidoo kale haatan sida uu deegaanada soomaalida ku yahay iyo ganacsiga cusub ee dadku ay ka samaynayaan caanaha geela ugu horeyn abwaanka ayaa sharaxi doona muhiimadda geelu uu leeyahay iyo sidii loo ilaalin jiray wuxuu ahaa xubinta koowaad waayo waatuu abwaanka yidhaha ninkii loodhan jiray samatar ar iyo loobaa lagu baxshaa aana kuu timid oo eerlaaga geela ah naftaa lagu ilaashaayo kulay aabbahaa tahay naflaha looma aamino aabbihii xitaa u aamin waaya cid kale iska daa jacaylka ugu qabo abwaanada cambara loodhan jiray waa tay lahayd nin ragoo la gowracay baan gashigiisa kugu imane geela xeelo kuma jiro waa saxiix mutafaqa waxaa gashiga iyo golubta lagu bixin jiray geeluu ahaa waxaa xaragada gabdhaha lagu bixin jiray geeluu ahaa waxaa gaafada lagu bixin jiray geeluu ahaa waxa lagu kala bixi jiray dadka kala saari jiray ragga geeluu ahaa waxaaba jirtay maraan dowlad dadka kala saartaa jirin baaba jirtayba oo ninka caraabiga ahee miigaa jooga cid soo qabanaysaaba aanay jirin haddana dadku waxay ku dhaqnaayeen xeer iyo isimo iyo odayaal waxa qura ay ku kala baxaanla geelu ahaa oo ninka haddii nabarkiisa loo sumo shan halaad shan sahalaad baa loo keenaya haddii ninka walaalkii la dilana oo aanu rabin in loo dilana boqolkii sahalaad baa loo keenaya dowladina kama bixinay dibadna loogama soo diray waxaa weeye nimankii kale abwaanada ahaa ee soomaaliyeed ee geela markii dambe sida kale u rogay dee waana la kala dhici jiray oo nin tamar yari ma haysan jirin nin xoog loonba haysan nimankii xalaashaday dhici jiray sidii faaraxlaanjeer iyo waatay lahaayeen markii ay xalaashanayeen sayidka xadeed iyo fadhiya xalin daraawiishta xaafidulqur-aan buu ahaa soo xajiyey dhowr isagooba xaq iyo baadil lagu kala xisaabnaa maxaa yeeshaaan dhacin burcay ka xirta baa yeelba haddaanse geela dhaco soo xumo rageed maaha markii dambe ee dadku deelbaxay ee la dhoofay baa geela la soqyaraysta ee berigii hore wakhtiga aan kuu sheegayo cabdikariinow nimaan geel lahayno ma guursan jirin oo nimaan geel lahayno ma guuri jirin oo nimaan geel lahayno ma gashi bixi jirin nimaan geel lahayno ma guuri jirin oo dee ninku hadduusan awr lahayn ma guuri jirin ilaa degmadu meel degto oo hadhow reeraha awr ka soo kaxaysto gaadicishay mooyaane marka hore fagta hore naqal la aadaya ma guuri jirin isagu reeraha wuu ka hadhi jiray ma gasha bixi jiroo ninku hadduu amarku waa iska dhacayaa ragga nabarku waa ku kala dhacayaa xabaddu waa ka qarxaysaa niman reerkoodaba geel lahayn baa wax dilaya dee ma gasha bixi karo marka waxay noqonaysaa in lagu canaado in lagu adkeeyo in lagu xumeeyo inay wakhti dheer ku qaadato inuu dalkaba iskaga tago oo kenya iyo meelaha iska aado waxyaaba badan bay ku kalifaysaa inuu lugeeyo magaranaysa laakiin hadduu geel leeyahay waa gashibaxaya mar haddii geeli laga qaatana dee ninkaas kaamkiisu ka shaahaya soomaalidu geela aad bay ugu faani jirtay oo marka faanka la yimaadana waxay u ahaayeen inay ku faanaan oo qaarkood markay ceelashu yimaadaan oo kale marka ay aroorinayaan oo kale in nimbe ninka uu ka geel badan yahay aan agtiisa laga hadli jirin xaggooda qiimogale bal ka hor iyaga sidee ku ahay geel dhaqashadu
iyadoo geeloo dhan horta lagu faano haddana iyana kuwa geelalaba iyana isu sifaani jiray waayo dee kii ceelka ka waraabinaya waatuu lahaa sodollaha fulay ka facweynayda fulidaha maqaloha kala fulin adugu geel fara badanoo boqolaalaa tahay halkaaga iska rundadila intaad cabbiso sodollaha fulay ka facweynayda fooridaha maqaloo ha kala fuli waxa uu kaga bixinayaa ee uu gabadhaa ku guursanaya waa geel waa toddobaatan jir odaya hadduu doono waa lixdan jir haddaba innaga dama yidhahdaan eeyaha miskaga yidhahdaan gabdhuhu nin labaatan jir hadday doonaan iyadoo aragta in madaxu cad yahay oo oday yahay baa loo xiraynayaa intuu afartan halaad bixiyo ma diidi karto aabbaheedaa xukuma geelaasu ka qaadanaya gabadhaada nin dhallinyaraa u dooniyo waxaas ma jiraan geelaasu rabaa waxaa jiray geeldhaqashada oo kale dee dadna geela way lahaayeen dadna ma ay lahayn sidee dadkii hore raggii hore ee soomaaliyeed dadka aan geela lahayn ay ugu dhaqaalayn jireen xoolahan wanaagsan ay haystaan ee geela waa su-aal wanaagsan cabdikariinow haweye geelu dadku de kama wada sameena waa run nin baaba xaaba laga yaabaa abtirsiy ahaan ilaa afar odaynimo ka tirsadaa geela uu haystaaba geelgu u dhow darkii rum hadduu doono maleh walaalkii maleh aabihii maleh reerkaasi ama dadkaasi dadkaa geelalawon bay ku dhex noolaayeen waxa weeye hasha maalkaabaa la siin jiray awrka raraygaabaa la siin jiray dhalkan hadda lagu bahaloobayo neefku markuu baxo gaadhiga lagu soo qaadaya hiriblaha la keenaya maaha neefka baxaa waaxdiisaa la siin jiray reerka oo lagama lahayn isagana waax baa loo gey jiray geel markuu dhalo labadiisa halaad ama hashiisa oo maala baa la siin jiray oo marka sanadka dambe ay rimaan baa laga soo kaxan jiray hadduu doono kaa gurga joogo wax ka maali jiray oo marka geela loo gudlayo buweelkiisa golaha keensan jiray isagu halba male sida dhiisha loo buuxiya baa tiisana loo buuxinaya dabeedna iyadu buuxdu qaadanaya geelu waxa uu sal u yahay khilaafaadka daaqsinka iyo ceelka oo raggii hore ee soomaaliyeed iyo koohaada joogaba wuu isu keenaa qayb intee leeg buu ka lahaa inay dadku ay murano dhex maraan ama islaayaan oo kale geel horta khilaafaadkiisu wuu badnaa laakiin khilaafaadka ugu badan uu lahaa waxay dhaca la kala dhacayo soomaali ahaan deegaankan anagu haddeerta aynu joogno gobolka sool iyo deegaamadan la halmaada sida togdheer oo kale khilaafaadkiisa ugu weyn dhac buu ahaa ma jiraan dhul beera ah oo geelashu ay intay galaan laysku lan jiri dadku uma qaybsanayn beeraley iyo xoolali ee wuxuu wada ahaa wada xoolali markaa in isaga la kala dhaco laysku laaya mooyaane deegaanuu kala lahaa ma jirin ka nugaal jooga gobolka nugaal baa wuxuu ka naqgeli jiray togdheer ka togdheer joogaa wuxuu ka naqgeli jiray nugaal iyo hawd ka sool joogaa wuxuu ka naqgeli jiray etoobiya iyo kilinka shanaad markaa geelaha waxaa isaga dhibaato kuwa aano gerigii hore dhibaatada koowaad uu iska eegaya aan ahayd laakiin dhulkdhulku free buu ahaa meeshu doonu naqau raaciyey meeshu doonu cunadau raaciyay meeshu doonuna waa ka cabiyey markaa geel wuxuu ahaa udubdhaxaadka koowaad ee nolosha ee dadka soomaaliyeed buu ahaa markii dambe haddeer ilaa qarniga labaatanaad hoob iyo labaatanaad waad og tahay dhul la yidhaahdo yurub iyo maraykan baa dadka loo fura waa la dhoofa geelii arday dadkii hayn lahaa dhallinyarada aha waa ka tageen duruufihii uu ku gudbanaa ee uu bixin jiray sida kiiska iyo magta ninka jifidiisaba gabadh baa soo dirta hadday doonto yurub tagtay ama maraykan baaba soo dirta hadeer kiiskiisa lagamaba boqo berigii hore waa laga cabsan jira waa la soo jiro gelaha lagu taxalluqo yani haddii kiis yimaado wax lagu bixiya la waaye
dhaqashada geela dee meel weyn bay kaga jirtay sidaad sheegtay ee dadka soomaaliyeed maxaa hadda iska bedelay dhaqashadii iyo sida loo dhaqan jiray iyo saamaynta abaaruhu ay ku yeesheen oo kale bal nooga war
logela dee markii hore aad baa dadku ugu taxalqu jiray waxba laga yaabaa reer labiyo toban qofa inay labiyo tobankaasiba miyi wada joogaan labiyo tobankuba inay miyi ku wada guursadaan labiyo tobankuba inay miyi degaan dabeedna xoolaha miyiga lagu hayo dayaca laga ilaasho nafta la duldhigo reerkii labiyo tobanka ahaa markaa maantaoo kale lix baa magaalada soo galay ama toddoba toddobadii afar baa dhuufay ama shan dee afartii meesha ku soo hadhay waxba u taakiili maayaan dalkuna seetal ma ahayn dal dee barwaaqaysan oo dadku cilmigay lahaane dad xaaraan cuna may ahayn dad calooshoodu sufayo yidhahdoo waxa yara dhex marayn ay simadu dhammeeyaan iyo odayaashu bay ahayd dadkan maamulada cunay ee tobanka jeer dhaartay ee xaaraanta cunay ee dhulkii dee gubay ma ahayn hal tus oo hagaagay hadduu arrada maro saddex sanoo dambe cunada la maali jiray marka waxaa koosgareeyay dadkiina way ka tageen xoolihii abaarihiina way bateen abaartana dee dadkunbaa ka mas-uulay maaha wax iska yimaada maaha waa jasu haddii abaalmarinta ilaahay de ay ku hagaagsana way ku hagaagaysaa arradu hadday kugu xumaatana dee waxba kuu hagaagi maayaan layidhaahdo anagu aan lahayo seer maweda la yidhaahdo marka inagu hadda sheekada geelanu ku jiraa geel hal shay iyo waxaan soo hayay iyo cawrkii barqabkuna saliiliyada soofaystay maciidiyo ka salsaliyey duubtii oo carmal jabisay dhowr sano geelu carmal buu leeyahay sida dumarkoo kale carmal jabisay dhowr sano iyo uurmada sideed jira iyo markuu soobi roorsado suxullada dhulka u dhigo shafka saaro qoofliye sinahana ku kala rugo oo ku salaaxa jeenyaha sirta wiilkii la ogaa saray saray intuu dhaho u jiheeya soofaha ila sirta wiil baa la ogo hasha awrka u qubanaya marka halkaasaan kaga soo daray geela abwaane geela waxyaabaha haatan ku soo kordhay waxaa ka mid ah in ganacsi loo bedelay oo goobo badan oo deegaanada soomaalida ku yaala ay reer magaalku aada u dhaqanayaan bal ka waran dhaqashada hadda geela iyo qaabkii hore uu ahaan jiray oo kale bal nooga war bismi illahi raxmaan raxiim cabdikariin waa su-aal wanaagsan laakiin geela haddeer sida loo dhaqanayo sidii berigii hore loo dhaqan jiray farqi weyn baa udhexeeya geelu berigii hore wuxuu lahaa sadaqo golaha geela cidda wixii yimaada ama wixii jooga ama markuu cabayo ceelka joogo caanihiisa in la gado iyo in cid laga iibiyo iyo in la kala lahaado iyo xaaraan bay ahayd ceebna way ahayd isbedel baa dhacayo haddana waxaaba loo rogeygelaya dagaal ganacsi hashabeecaanaheeda dhibta ka soo dhacaya waaba miisaaman yihin waa tirsan yihin waa intaa hiblo waa intaasoo koombo dabeedna ganacsi buu gala haddii geelu ganacsi galana de khayraad badan oo lagu qabay markii hore baa hadeer laga waayayo ka fogaanaya waayo caanihiisa dee lama kala lahayn cadkiisana lama kala lahayn waayo horaa looyo geel ninkii heesiya geela wuxuu ugu heesay markay taaliyo markay tuban tahay waa tulleeyo looma kala tago markuu cabayana ninkii xoog leba waa gelaya waa waraabinaya hadda saw geel wax kuma le hadduu doono laakiin geelaasu waraabinaya marka la qalana heedhadee cidika cadkiisa cidi ka badsan mayso oo reerkaasi cadkiisu leeyahay ama fulan haddii reeruhu badan yihiin haddii reeruhu yar yihiinna waax buuba leeyahay soomada garan caanihiisi waa adiga arkoo xeryaa loo oota waa laga ganacsanaya markaa dee khayrka waxyaabaha raxmad yaraanta inuu ugu wacan bayba ka mid tahay baan ku odhan karaa raxmad yaraanta waxaa inoogu wacan bayba ka mid tahay geelan laga ganacsanayo ee caanihiis maalin waxaa lee sheegayay nin shaqaalo ah oo lagaga baaciyey shaqada oo geela wax ka haya barqamaalka ah hadhuu buu halkala soo baxay buu u dhiibay nin salaamay oo jarmaada ah kii baa hinsaday dee markii dambaa layidhi manaa ku nidhisiin maxaad u siinaysaa te dhaqanka geela kuma jirto geela ninkii aroortii salaamaa caanihiisa waxbuu ku leeyahay ee xerada ugu yimaada totally xitaa haddaan geela weli la lisin oo fadhiiso fadhiisaa loodhanya kadolobso soo sara shiibla
markaa martisoorka iyo in dad kale martisooro geeleydu meel fiican bay kaga taalay dadka soomaaliyeed abwana waxaa jira oo hadda si weyn looga hadlaya waxaa ka mida in abaaruhu ay si weyn u wiiqeen oo dhulkii daaqa badan uu ka heli jiray oo kale ay aada u yaryihiin biyo la-aantu ay si weyn u saamaysay oo mararka qaarkood la arkaya geelii aan raashinka la siin jirin sida dadka raashin la siinayo oo kale bal ka war geelu awalba dhulka wuu joogi jiray isagoo inta ka badan buu joogi jiray deegaanka wuu joogi jiray biyuu ka heli jiray riigagama jirin waagii hore wax riig la yidhahdaa ma jirin hawd hadeer iyo nugaali waa isku mid xagga biyaha haddii baraaguhu go-aan riigag baa jira geela waxaa nacfiga hadda ka qaaday ee kuleeyey arlada waa geela oo la bedelo sidii hore uu ahaan jiray laga kaxeeyey geelu ganacsi ma galo waa xoolaha qule ummaddu ay wada leedahay
laakiin marka laga hadlayo dee xagga faa'iidada oo kale inuu yiraahdo oo hawshiisu ay faa'iidana ka helaan wax soo saara ka sameeyaan miyayna reermiyiga oo kale kaga duwanayn dadka hadda qaabkan casriga u dhaqanaya dadkan hadeerta macnaha barqamaalka ee caanaha ka keena reer miyiga way kaga duwan yihiin oo waxaa jira wax macaash ku jiro haddana aan maslaxadi ku jirin baa jira macaashna waa ku jiraa maslaxadina kuma jirto caanaha geela raashinka la siinayo berigii hore geelu siduu ahaan jiray dee waa ka macaash badanta oo waa ganacsi
halka ay ka taagnaayeen dhaqashada dadkii hore bal nooga sheekee waa su-aal wanaagsan geel waa la xiriy waxaa weeye hadda sanadkan oo kale geela marka saasoo kale roob ay u tahay jilaalku markuu kaco reerka geel xaas la yihahdaa loo reebi jiray oo irmaan halayow geela kale wuxuu aadi jiray meeshuu doono kilinka shanaad mudug tog dheer nugaal me allaale meeshii halkaa uu joogo uga cuno badan baa loo kaxayn jiray rag baa kaxayn jiray raggaas waxaa laga yaabaa laba sano inayan gurigaa iman oo arkin ninkaas waxba laga yaaba sanad kasta suu u kaxaynayo inuu konton afartan ku gaadho xilo la-aan oo uu ka jecelyahay geelaa uu kaxaynaya aan ka dayacnayn odaba ay sheekeeye wuxuu yidhi geel anagoo la joognaa baa waxaa ragga waaweyne nagula dardaarmi jiray macnaha sida meel ari joogo iyo meel dumar joogo baa laga ilaalin jiray markay tuulada naga aadaan waxay nagu odhan jireen nimankii waaweyn geel ayaan dumar soo dhex marin arinayuu soo dhex marin geeli hadhuubka lagu lisi jiray oo qora gacanaha laga buuxin jiray hadda ma jiro qaarkood waxaa la arkaa iyagoo jabcada lagu lisayo qaar caagadaha saliidu ay ka dhammaadeen oo kale qayb intee leeg bay dadka hadda jooga dhaqan bedelkaasi ka yihiin iyo in muunadii wanaagsaneed uu lahaan jiray meesha laga saaro cabdikir horta waa su-aal wanaagsan meesha hadda horta magacii geel la odhan jiray magacii unbaaba sii jooga wax kale ka joogaaba maba jiraanba geelnimadiisi waa laga kaxeeyey hadhuub la cunay oo hogeysan oo la cidaaday oo uumiga ka soo baxaya caanaha hashoo kulul iyo isagoo kulul marka laysku liso heedhadee khasab waxaa qofkaasi xitaa hadduu laxamoonayo inuu dhidido hadduu caanaha dhabo hadduu xitaa laxamoonayo waa inuu dhididaa haddee rawa adiga arkayo hanuubkii caagad baa la goosanaya lagu maayo xaw xaw xaw xaw xaw saqadha qudhaaba hashu dhigaha taagaysa laakiin waa la qabsiyo hashud hadday la qabsato diidi mayso maalmaha dambe way baranaysaa waxaasu dhame isku soo wadaduba waxay ka mid yihiin isbedelka geela ku dhacay isbedelka geela ku dhacay geelii sidiisii hore wuu ka tegey dadkii khimradda u lahaa ee xiisaha u hayey ee jecelaa ee dhaqayey waa laga dhaqaaqa magaala laga soo gala in yaroo meelay isku hayso iyo meelay daajiso midna aan hayn heedhadee anu waxaan ba ku leey nimanka haddeer xeraystay ee xeryaha gashaday ee barqamaalka ka dhigtay ee lacagta gashaday baaba mulaa looguma qaatayba kiisidma jira waaba dayacan yahayba waxyaabaha cusub waxaa ka mida oo geela lagu arko meelaha qaarkood hal loo xidhay candhasaab dhaqankii hore ee soomaaliyeed waxyaabaha wanaagsanaa waxay ahayd in hasha la maro oo geedka inta laga soo maydhaxda laga soo gooyo lagu maro nirigtu ay sidaa ku raacdo bal ka waran hadda waxyaabahaasoo kale qofkii hore geela u raaci jiroo kale markuu hadda arko
wallaahi nigu de waxyaabaha dhaqanxumada ah ee geela loo geysanayo ee lagula kacayo geelu haddeer hadduu dacwo tago cid dadka dacweeyo maxkamad la galo dad badan baa toogasho ahaan lahaa haddii dadka qaar iyo maxkamad iyo geelu maxkamad wada galaan ka wiil ka wiil ka fac ka fac hasha waa la maraya maraq baa lagu maraya wuxuu gooyaa marka nimaan mari aqooni maro unaasaha gooya laakiin nin mari yaqaanaa markuu maro maraqa wiil waa la feedhaa waa la calaaliyaa waa balaster waa budul nin mari yaqaanaa markuu maro waxaa mayalo hasha laakiin hal loo gelaya candhasaam riba balgeeli meelu sii socdo de ilah baa kugu dhaariya waa la baabiyey geelii geelnimadii waa laga kaxeeyey waxaa weeye wuxuu sii socdaa meel iqriira dhaqankii oo dhan baaba dee hallaaba waad ogta magaaladii dawad artaa qaabka ay tahay dhegaystayaal barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ayaa intaasu inoogu eeg barnaamijkan oo ah marti inoogu ahaa barnaamijkan oo marti inoogu ahaa abwaan maxamed axmed maxamuud oo abwaan gadane oo aanu ku soo qaadanaynay geela iyo dhaqashadiisa dadka soomaaliyeed siday u dhaqan jireen intaynu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mida dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas inagageliyo
cabdikariim olol aad iyo aad ayuu umahadsan yahaa isaga ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi aad kala socoteen haatan halkan ee sooyaalka dhaqanka markana haddii qodob ka mida qodobadii wararkeena aan soo qabto waxaa bilowday daadgureynta dad badan oo rayid oo ku sugnaa warshada birta ee ku taala magaalada go-doonsan ee marbaal ee dalkaasi ukrein waxaana jira sida la sheegay tafaasiil aad u yar marka la eego howlgalka macluumaadka wakhtigan ay bixinayaan mas-uuliyiinta khamiistii shalayto dagaal ayaa waxa uu ka dhacay xarunta laakiinse dagaalyahanada yukreiniyiinta ayaa waxa ay sheegeen inay haysteen goobtaasi ka hor inta askarta ruushka aysan soo gelin warshadda islamarkaasina waxaa la sheegay in laba boqol oo qof oo dadoo rayida ay ku go'doonsan yihiin xaruntaasi ciidamada ruushka ayaa gacanta waxay ku hayaan dhammaan biraha ka shaqeeya deegaanadaasi burburka luxaad kale uu soo gaaray waxaana jooga sidoo kaleeto bartilmaameedsi la sheegay waxaa jira ruushka inay ku sameynayaan goobahaasi waxaa dhinaca kaleeto wasaaradda arrimaha gudaha ee yukrein ay sheegtay in ciidamada ruushka ay ku soo weerareen warshadda godadkeeda ayaga oo gacanta ku haya korontadana markaasi ay guud ahaanba hawada ka baxday dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid a heesihii aan ugu talagalnay barnaamijka
ogoba ijaalleecada indhahaaga buuxshe waa ubax jacaylkuba igmada qiyaastiyo ogoba ijaalleecada indhahaaga buuxshe waa ubax jacaylkuba igmada qiyaastiyo ma aabaado ma idlaado laga gabaado ma idlaado lagamana adkaystiga dadna ruuxa ku aaminayay iyo wacaadilahaye dadna ruux ku aaminayay iyo wacaadilahaye yahay ilwaa quro iyo dumara maanti waxaad tahay ilaahay idil miduu ku koobo inan yahay ilwaad quro iyo dumara maanti waxaad tahay ilaahay idil miduu ku koobo in marihid cid marihid sidaan aan arkaye in marihid cid marihid sidaan aan arkaye dadna ruuxa ku aaminayay iyo wacaadilahaye dadna ruuxa ku aaminayay iyo wacaadilahaye mina lama ilaawe mina lama ilaawe halayninhaya
waa tahay heeskaasi waxa uu gebagabo u yahay guud ahaanba idaacaddeenii barnaamijka dhallinyarada maanta oon idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno dhammaanteenba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo